tababarkan oo ahaa korloonku aransaday dardargelinta daqliga gudo iyo guud ahaan dhaqaalo iyo saas oo kale aqoon iswaadaarsi iyo weliba hagaabangaabaday wasaarada maaliyada iyo horumarinta dhaqaalo dowlad goboleedka jubbaland walibana goobroog waaye mas-uuliyiin ku tirsan maamulka jubbaland odayaalka dhaqanka ganacsata ururada bilaanta iyo qeybo sharduban bulshada agaasimaha waaxda dhaqaalo ee dowlad goboleedka jubbaland nuur cumar shaale iyo waliba wase sharaxaad guud kubiye ujeedkii oo muhiimada dhakuleeyay tababarkan usoona ku qaybgalayaalka kala dardaarmay inyo ku faa'iidaysadaan duusa dareer tababarka si oon ku qayb qaadan horumarinta arrimo dakhliga iyo dardargelinta dhaqaalo guud ee dalka wargelinta ama abaabulka maarata kordhinta dakhliga oo aan ognahay muhiimadda uu leeyahay dowladda iyo shacabkaba dowladda dakhliga way qaadaa shacabka ka qaadaa shacabka ayaana ta in loogu adeego haddii aada fiiriso guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan jubbalandba inta badan dakhligii loogu talagalay inuu ka soo xaroodo beriga boqolkiiba konton in ka badan weli maana ma suuri gelin sababta aan abaabulkan iyo wacyigelintan iyo u samaynayna oo bulshada iyo maarata canshuurkaasha u samaynayna waxaa weeyaan inaan kordhinno dakhligan ilaahay dulasa si aan isugu filnaano siduu u sheegay agaasimihii igu horreeyey waxa soomaaliya la siiyo oo deeq ahaan loo siiyo waa wax dad shacab ah oo waddankala joogo oo sidoonoo kaleeta aan laga soo arooriyo weyaan marka dawarsigaasaan annaga waddan ahaan ku nooleen inaan maaragtay ka baxno maadaama wakhtiga sii dhammaanayo labada kun iyo shan iyo labaatanka la sii gelayo inaan sidaan horaan macnaha aan aan u soconnay aan wax ka bedelno oo dakhligana aan kordhinno annaga iyo shacabka iyo dhammaan iyo dowladduna iskaashadaan weeye nuxurka waana ku mahadsantii kasoo qaybgalkiina waxaana filayaa fariintan in maaratay goobaha kale ee barkulanka ee bulshada iskulanta aadmaarata aad gaarsiin doontaan oo maaratay muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay in la kordhiyo dakhligana aad maaratay aad kala shaqeyn doontaan dowladda waadna mahadsan tihiin waxaan filayaa inaad waxyaaba badan oo aqoon kororsi aad ka heli doontaan dadka daadiinaya barnaamijkan oo muddo dheer kasoo shaqeynaya hanaanka dakhliga wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalo dowlad goboleedka jubbaland iyo wada dadaalo la ka horumariya u dhaqaalo guud ee deegaanada jubbaland